سورة النور
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم ۖ فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة دان وحل يرهذا سورة النور وسورة madaniya ah qur-aankii madiine ku soo degay ayay ka mid tahay le-anna qur-aanka qeybna waa maki qeybna waa madani intuusan nebigu hijroonin calayhi salaatu wasalaam oo maka uusan ka tegin qur-aankii soo degay maki baa la yidhaahdaa bacda alhijra markii uu nebigu maka ka tegay ee madiine aaday kadib qur-aankii soo degayna oo nebigu ku soo degay madani baa la yidhaahdaa marka suuraddan waxay waxa weeye suwartii soo degtay intuu nebigu hijrooday kadib magaca suuratu nuur la yidhaahdo waxaa weeyaan aayad ku jirta ayaa loogu magacaabay oo allah leeyahay الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر الآية آية داس ونورك الله إنه نور السماوات والأرض يهي تسيسه بل لوغو مقعدرين waxay kaloo culimmadu yidhaahdaan waxa suuratu nuur loogu magacaabay axkaamta ay ka hadlayso aadaabta iyo akhlaaqiyaadka faadilka ahee qiimaha badan oo ay suuraddu waadixinayso caddaynayso nuurka sidaasaa loogu magacaabay maadaama qofka mu'minka ah iyo mujtamaca muslimkaba طهارة إيا نور أي كفا إذا سنيا أحكام تاسي سيدا سامرك سورة سورة النور لوغو بحيي ساسنا ويرادا سورة إن شاء الله تعالى وحان أركي دونا الرما آد ياد مهم وآه أي كور رميساه arrimahaasoo ahaa alaxkaam altashriiciya axkaamta sharciga ahay oo alla jideeyey qaybo ka mid ah ayay ka warramaysaa akhlaaqiyaadka iyo aadaabta qiimaha leh na way ka warramaysaa weliba bidaat qadiyo oo aad iyo aada muhiim u ah oo xagga usarka iyo qoyska ah na way ka warrami oon arki doonna biidn illaahi tacaala sidaa darteed cumar bn khadaab radia allaahu canhu yaa wuxuu u qoray markuu amiiruulmu'miniinka uu ahaa ayuu reer kuufa buu warqad u qoray isagoo odhanaya warqaddaasi dhexdeeda ku odhanayo callimuu nisaa'akum suurata annuur waannisaa'i waalaxsaab haweenkiinna waxaad bartaan suuraddan suuratu nuur la yidhaahdo iyo suuratu nisaa iyo suurat alaxsaab bara yacnii qadaayaadka usrawiga ah ama qoyska ah bay aada uga hadlaysaa arrimahaasay maaragtay aada uga warramaysaa waxaan arki doonnaa yacnii suuraddu ay ka warrami doontaa xaddu zina zinada xadka ay leedahay qadafka xadka uu leeyahay oo qofka zino lagu ganoo la yidhaahdo zaani baa tahay haddii ninka iyo xaaskiisa ay dhex marto oo ninka uu haweentii zaaniyad ku tilmaamo licaan wax la yidhaahdo na way ka warramaysaa oon arki doonna biidn illaahi tacaala waxay ka hadlaysaa aadaab aad iyo aad u qiimo badan oy ka mid tahay adabulisti'daan yacnii marka qofka guri inuu galo uu doonayo inuu idan weydiisto uusan gurigii iska gelin bilaa idnin waxay ka hadlaysaa suuraddu aan arki doonno khadulbasar ragga iyo dumarkaba ajaanibta kale ah inay aragga laabaan aysan yacnii raggiina dumarkii ajnabiga ka ahaa aysan eegin haweenkuna sidoo kale raggii ajaanibta ahaa aynan eegin waxay suuraddu ka warrami doontaa wax la yidhaahdo xifdulfuruuj oo allah uuna amrayo farjiyaashii rag iyo dumarba in la ilaaliyo laguna ilaaliyo shaygii sharciga ahaa xaaraamtana laga ilaaliyo suuraddu waxay ka warrami doontaan arki doonna biidni illaahi tacaala xijaabka sharciga ah oo haweenku ay xijaabtaan ziinadooda iyo quruxdooda inaynan soo bandhigin ilaa maxaarimtooda mooye oo dadka ajaanibta quruxdooda aysan u bandhigin aadaabulakli baa laga warrami doona oon arki doonna biidn illaahi tacaala masaa'il noocaasoo kale ahoo tiro badan baan arki doonnaa waxaan arki doonnaa oo suuradda aakhirkeeda allah uga warrami doonaa waxa weeyaan nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wassalaam yacnii dadka muslimiinta aadaabta inay kula dhaqmaan la rabo oo markay nebiga u yeerayaan salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi magaciisao mujarada aysan ugu yeerino yaa muxamedu aysan odhanin laakiin yaa nebiy allah yaa rasuul allah iyo wixii la mid a aadaabtaasaa la baraya arrimahaas oo aad iyo aada u qiimo badan bay suuraddan ka warramaysaa oon arki doonna biidn illaahi tacaala arrintaasna ilaahay wuxuu ula jeedaa mujtamaca ama bulshada muslimka ihi inuu ilaahay ku tahiro baa suuraddan axkaamtan iyo waxa lamidka aadaabtaasi loogu jidaynayo on arki doonna biidn illaahi tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim bismi illaahi allah magaciisa baan ku bilaabanayaa qiraa'adayda aan akhrinayo qur-aanka allihii arraxmaani naxariista ballaaran lahaa oo raxmaddiisu ay camimaysay khalqiga oo dhan makhluuqaadka oo idil ay caamka ku ahay allihii alraxiimi naxariista gaarka ah bixinayayo dadkiisa mu'miniintaa raxmad ku- ku gooni yeelayay allahaas baan magaciisa ku bilaabanayaa weeye aniga oo kaalmaysanayo magaciisa ayaan qiraa'adeedii bilaabaya سورة أنزلناها سورة هذه مدني سورة سورة وي سورة داسو أنزلناها أي نسود جني الله بأوراني سبحانه وتعالى ملك سورة وحال هذا وخبر لمبتدئ محذوف وخبر مبتدئه سينا أو قأني من سوق درني نو يعني ما رأيت على هي هذه داس أن سوق درني أو كروية هذه صورة تاني وصورة ساس أدو يربي لميتها أصل الصورة صورة هذا يعني السين يا واو يا راء الصور كلي يراده الصورة مرك اللي يراده وحلو جيدا واسم للمنزلة الشريفة العالية ومقع أي درجة السر لها منزل السروي مرك هذه سورة وسورة أو ماركتي عظيمة القدر شرفت أي وين تهوي قدر كيد أو وين يهوي سور كمرك سلاس الله استعمالها درجة السر الله استعمالها يا وين سورة داس أنزلناها أن سود جني والله سبحانه وتعالى حقي كسود دقي نبي الله محمد نقول سود جيي صلوات الله وسلامه عليه maxaa loo soo dejiyey waa raxmatan lilcibaad naxariis dadka addoommada ay raxmad u tahay ayaa loogu soo dejiyey weeyaan suuraddaas wafaradnaahaa wafaradnaahaa marka qiraa'ada oo takfiifka markaan akhrino wafaradnaahaa la akhriyo waa qiraa'at ljumhuur macnaheedu waxa weeye يعني وفرضناها سيد إمام البخاري وكفصل أيه قراءة يعني قراءة التخفيف كأمرك اللفظية للشديد يعني فرضنا عليكم وعلى من بعدكم وكرم كفصل وفرضناها أن فرض يلني يعني واحد إحنا إذا كجره وحدودي يا أحكامتي يا واحد لمدك أن إذنك إيدتك إذنك الدنبية بأن كفرض يلني markii la yiraahdo wa faradnaaha macnahaas ayaa lagu fasiraya Sheikh Nasir Saadi wuxuu leeyahay waxaan aan wuxuu leeyahay qaddarna fiha ma qaddarna min al-hudud wa shahadati wa ghayriha waxaan qadarnay wa faradnaaha waanu qadarnay wixii aan qadarnay xuduudii iyo shahadooyinkii marxaati kici iyo wixii kale oo dhanba ayaanu qadarnay buu leeyahay abu camar oo kale wuxuu akhriyaa ibnu kaiir oo quraa'da toddobada ahi ka mid ahi bitashdiid ay akhriyaan suuratu anzalnaaha wafaradnaaha ayay akhriyaan marka haddii wafaradnaa la yidhaahdo oo la shidaaye yacni waxa weeye wafaradnaa ay bayannaa aanu caddaynay الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وحسن لما أن عضيني ويا سورة داسة وفرضناها أن عضيني حلاشي إي حرامتي أمركي إي نهيي حدودي أن عضيني معناها سنة مجاهد إي قتادة أي كفسرية ومفسرين تسلف كميد آه وأنزلنا وندجني fiihaa suuraddan dhexdeeda aayaatin aayada baanu ku soo dejinnay aayadahaasoo bayinaatin kuwa cadcad ah aayado waadixaad ah oo aad iyo aad u cadcad ayaan dhexdeeda ku soo dejinnay oo dhexdeeda axkaam aad u weyn ay ku sugan tahay awaamir la isfarayo wax la iska reebayo yacni ay dhexdeeda ku sugan tahayo awaamirtaas iyo nawaahiduna ay waadixaad yihiin cadcad yihiin ay dhexdeeda aanu ku soo dejinnay buu rabbi leeyahay subxaanau wa tacaala maxaan ugu soo dejinnay aayaadkaas dhexdeeda maxaan suuraddan aayaadkaa maxaan dhexdeeda ugu soo dejinnay lacallakum tadakaruun likay tadakaruu wa tattaciduu inaad waansantaan darteed ayaanu sidaa ugu soo dejinnay buu rabbi leeyahay oo maslaxaddiinna adduun iyo aakharaba aada garataan markii aad ku dhaqantaan awaamirta iyo nawaahida iyo axkaamta iyo xuduudda suuradda dhexdeeda ahi inaad waasantaan darteed ayaan u soo dejinnay hadda halkan aayad laba jeer baa lafdiga insaalka la soo celceliyey suuratun anzalnaaha wa faradnaa wa faradnaaha wa anzalnaa fiiha tikraarkaas iyo soo celcelintaas maxaa loo soo celceliyey culammadu waxay leeyihiin xikmada ku jirtahay waxa weeye likamaali alcinaayati biinsaali haadihi suura yacni in arrintan suuraddan soo dejinteeda laga murugoodo yacni cinaayo khaasa iyo maaragtay la siiyo ilaalin dheeriya la siiyo darteed baa loo maaragtay loo soo celceliyey oo markaa macnaheedu waxay leeyihiin waxay la mid tahay suuraddan idinkuguma soo dejinin limujaradi tilaawa inaad akhrisataan keliya idinkuguma soo dejinin wainamaa anzaltuha lilcamali waaltatbiiqi waxaan u soo dejinnay in lagu camal falo oo la fuliyo daraaddeed baan u soo dejinnay macnahaas ayaa ku jiro tikraarka la soo celcelinta la soo celceliyo in lagu dhaqmo darteed ayaa loo soo celcelinayaa weyaan الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة markii aayaddaa hore laga soo baxay muqadimada ah ayaa marka waxaa halkan uu rabbi ka bilaabayaa xaddu zina waxa la yidhahda zinada xuduudda ay leedahay ayaa laga warramayaa xaddu zina baa laga warramay aلzaaniyatu haweentii zaaniyadda ahayd iyo wazaani ninkii zaaniga ahaayee zinaystay zinaduna waa qofka yacnii rag iyo dumar aanan isqabin oon xalaal isku ahayn isku tagga isku tagaan baa la yidhahda labadoodaba fajliduu garaaca oo jeedla karbaasha kulla waaxidin mid kasta kulligii oo minhumaa ninkii iyo haweentii ka midihi miata jalda boqol jeedal jeedallo boqol ah ku dhufta baa la leeyahay boqol jeedal ku dhufta baa la odhan walaa ta'khudkum yaysan idiin qabanin haddii aad tihiin dadkii xuduudda fulinayo owliyadii yacni wulaatulumuurkii ah wulaatulumuurkii dadka madaxda ahaa baa lala hadlaya bihimaa labadaas oo ninka zaaniga iyo haweenta zaaniyadda ihi ra'fatun naxariis yaysan idiin qabanin raxmad iyo turid yaysan idiin qabanin fii diin illaahi ay fii xuduud illaahi fii tanfiidi xuduud illaahi alla xuduuddiisa fulinteeda la fuliyo ila diinka ilaahay waa xuduudda alloo la fuliye dhexdeeda yaysan naxariis idink idinkugu qabanin in kuntum haddii aad tihiin tu'minuuna kuwa rumaynayo billaahi allah kuwa rumaynaya aad tihiin walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo yowm alaakhare la yidhaahdana qiyaamaha kuwa rumaysan aad tihiin marna yaysan naxariis idiin qabanin waliyashhad ha markhaati kaco waliyashhad ha xaadiro oo goobjoog ha noqdo weeyaan waliyashhad goobjoog ha noqdo oo ha xaadiro cadaabahumaa ciqaabkooda iyo xuduudda marka laga fulinayo yacni waqti cadaabihimaa baa loo jeedaa marka xadka laga fulinayaahi goobjoog ha noqdaan daa'ifatun koox oo min almu'miniina dadka mu'miniinta ka midihi goobjoog ha noqdaan marka xuduuddaa la fulinayo aayaddan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka bilaabay xaddu zina zinada sidaad og tihiin waxay ka mid tahay nusuusta la yidhaahdo nusuus marxaliya la yidhaahdo yacni hal mar keliya nusuusta la gooyey ma aha maraaxila la soo marsiiyey nusuus marxali baa jirta waad og tihiin islaamku maraaxila u soo degaa waxaa ka mid ah khamrada oo kale maraaxilay soo martaa horay lagama xarimin markuu qur-aanku soo degayba khamradu waa xaaraam lama dhihin laakiin maraaxila la soo mariyey mar loo caayey mar waqtiga lagu cidhiiriyey mar dambe oo la yidhi iskaga taga faraha ka qaada jihaadku maraaxiluu leeyahay marxalaa la soo mariyaa kanna sidoo kaleeto nusuusta marxaliga la yidhaahdo ee maraaxisha soo martay iyo waqti maaragtay meelo kala duwan la soo mariyo ayay ka mid tahay marxaladeedii hore waxay ahayd haweentu hadday sinaysato oo sino lagu ogaado in qofka saaniga ahi la xabiso guriga lagu hayo ilaa qofka uu ka dhinto ilaa qofka uu ka dhinto in la xabiso marxaladaasoo markii hore soo martay ama ilaahay oo u furo waddo kale oo xuduud ilaahay ou soo xukum kale uu soo dejiyo sidaas bay ahayd waana sida allah subxaanaه wa tacaala fii suurati الnuur waxaan u jeedaa fii suurati الnisaa ou noogu sheegay wallaatii ya'tiina alfaaxishata min nisaa'ikum fاstashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi اlbuyuuti xataa yatawafaahuna اlmowt ou yajcal allahu lahuna sabiila yacni haweenkii sinaysto faaxisho la yimaadaaye afar markhaatiya markhaati geliya zinadeedii baa la odhanaya haddii afar qof ay ka markhaati kacdaahi fa amsikuuhunna fi lbuyuuti guryaha ku haya ku xabisa xataa yatawafaahunna almowtu ilaa ay ka dhintaan gurigaa lagu haynaya ow yajcal allahu lahunna sabiila ama allah subxaanah wa tacaala oo waddo u furo xugum kale uu soo dejiyo marka marxaladii hore sidaasay ahaan jirtay uma intaanan la xarimin oo zinada waa xaaraam iyo xadkaan intaanan la soo dejinin oon la odhanin qofka boqol jeedal ha lagu dhufto aan la odhanin allah subxaana wa tacaala wuxuu sameeyey duruqdii zinada ay ku imaan lahayd waddooyinkii iyo manaafidii iyo dariishadihii albaabadii ay ka soo geli lahayd zinada baa la xirxiray dhammaanteed baa la xiray dadkii waxaa la baray inay gabadhu xijaabato cawradeedii qarsato raggii inay indhaha ka laabaan gabadhu inay ragga indhaha ka laabto musaafaxa inaan la samayninoo raggii ajnabi iyo dumara aysan isi salaamin oo gacanta isgelinin wamaa ilaa daalika waxyaalahaasoo dhan ayaa maaragta la waxeeyey khalwo inaysan dhicinoo rag nin iyo naag ajnabi kale ah guri aysan ku gooni noqonin meel ayay ku gooni noqonin waddooyinkii shaydaanku uu ka faa'iidaysan lahaayoo dhan baa la xirxiray markaa kabacdi ayuu ilaahay subxaana wa tacala axkaamtan soo dejiyey xukumka markaasuu yimi aayaddaa marka yacni markii ay aayaddan soo degtay ayuu maaragtay suuraddan oo suuratu nuur markii ay soo degtay sida imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinayo wa kadalika imaamu muslim fii saxiixii uu ku warinayo asxaabu sunanna ay warinayaan xadiidu cubaadata bnu saamit radi allahu canhu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khuduu cannii khuduu cannii suuraddaa markay soo degto xukumkeeda aniga iga qaata xukumkiinnii aniga iga qaata qad jacala allahu lahunna sabiila aayadda fii suurati nisaa ku jirtay ow yajcala allahu lahunna sabiilan bay ahayd xukumkii baa ilaahay soo dejiyey qad jacala allahu lahunna sabiila waddabuu ilaahay u yeelay xukum baa ilaahay u soo dejiyey markaasuu nabigu yidhi albikru bilbikri jld miat wataqriibu caamin wahayibu bihayibi jaldu miatin warajm yani sidaas buu yidhi haddii laba qofoo aan nikaax soo marin ay yani zino ku dhacaan iska zinaystaan boqol jeedal ha lagu dhufto hadday nikaax soo mareen ama midkood soo marayna kii nikaax soo maray saxiixa in la rajmiyo arrintaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam noo sheegay aayaddaa marka azaaniyatu wazaani fajriduu kula waaxidi minhumaa miata jalda hadal aayaddaas daahirkeeda waxaa ka muuqdo cumuumaa ka muuqdo caamnimaa ka muuqato oo ah inay yacni qofka la jeedlayaahay boqolkii jeeda lagu dhufanayaahay ee zaaniga rag iyo dumar kow doonaba ha noqdo addoon iyo xor kow doona ha noqdo nikaaxa soo mara ama yuusa soo marin boqol jeedal in lagu dhufanayo cumuumkaasaa ka muuqanayo daahirkeeda sidaasaa ka muuqanayo laakiin laba jeeraa la khasisay oo la takhsiisiyo la gooni yeela aayaddani cumuumka sidaas caamkaasi waa la khasisay laba jeer baa la takhsiisiyey marka koobaad waxaa lagu lagu khasiso lagu gooni yeelay boqolka jeedal qofka lagu dhufanayaahi waa inuu xor yahay zaanig waa inuu xor yaho addoon uusan ahayn waa inuusan addoon ahayn haddii ay addoon yahay waxa weeye boqol jeeda laguma dhufanayee konton baa lagu dhufanaya nus baa lagu dhufanaya nus baa lagu dhufanaya waxaana tusaya aayadda fii suurati nisaa uu rabbi kaga warramay oo alimaa ka hadlaysay addoommada ka warramaysa ayaa ka mid ah weeyaan ou leeyahay allah subxaana wa tacaala فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب hadday zino la yimaadaan haweenkii addoommada ahaa waxa weeye fa calayhina nisfu ma cala muxsanaati haween haweenka xorta ah cuquubada dusheeda oo xadka dusheeda ihi nuski ayaa ah dusheeda ko- ah noqonaya weya nuskeed baa laga rabaa oo konton baa lagu dhufanay wey marka cumuumkii hal mar waa la taksiisiyey addoommadii baa laga soo saaray boqol lagu dhufan maayo hadday addoonta oo la leeyahay marka labaad oo la takhsiisiyeyna takhsiiska labaadna oo boqolka ihi waa inuu qofka boqolka lagu dhufanayaahi bikr uu yahay rag iyo dumarba aan horay nikaax u soo marin haddiise nikaax uu soo maray oo yacni reer uu yeeshay oo maaragtay nikaax saxiixa uu soo maray waxa weeye boqol jeedal maahe waa rajmi xukunkiisa weeyaan waa la rajminayaa dhagaxaana lagu dilaya shareecada islaamka ayaana qabta weeyaan waxaana yani arintaasi tusayo aayadda ee maaragtay ee la yidhaahdo mansuukat tilaawa tilaawadeeda ay mansuuq tahay laakiin xukunkeeda uu baaqi yahay oo la yidhaahdo ashaykhu washaykhatu idaa zanaya farjumuhumaa albatta nakaalan min allah wallahu casiizun xakiim tilaawadeedii iyo akhrinteedii waa la nasakhay laakiin xukunkeedu waa baaqi xukunkeedu waa baaqi weyn waxaana tusaya xukunkeedu inuu baaqi yahay xadiidkii saxiixeynka ku sugan bukhaari iyo muslim imaamu axmed maalik fi lmuwaa yacni maaragtay cabdullaahi ibni cabbaas baa wuxuu leeyahay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu ayaa mar markuu amiiruulmu'miniinka ahaabuu muslimiinta dhexdooda istaagay isagoo khatiibaho u khudbo akhrinayo markaasuu faxamida allaha wa ahnaa calayhi allow ammaanay subxaana wa tacaala oo ku mahadiyey uma qaala markaasu wuxuu yidhi amaa bacdu ayuha اnnaasu faina allaha bacaa muxamada biاlxaq waanzla calaykum اlkitaaba fakana fima anzla calayhi aayat اrajmi fakana fima anzla calayhi aayat اrajmi faqara'naaha wawacaynaaha warajama rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam warajamna bacdahu faakhsha an yatuula biاnnaasi zamanu أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة قد أنزلها الله فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الحبل أو الاعتراف هذا عمر بن الخطاب بخاري مسلم يا كل كل كسغا يا كتب تاسودا وحا أوليه هي عمر بن الخطاب تضو allah nabiyulaahi moxamed xaq buu ku soo saaray kitaabka qur-aankana wuu ku soo dejiyey wixii uu soo dejiyeyna waxaa ka mid ahaa aayaddan oo aayat rajmi la yidhaahdo ayaa ka mid ahay waan akhrinay haddaan saxaabadiinna waanan xifdinnay nebiguna wuu rajmiyey oo dad buu dhagax ku dilay annagana waa waa rajminay oo dad baan dhagax ku dilnay intaan madaxda ahayn buu leeyahay waxaan ka cabsanayaa wakhtigu intuu dadka qaar la dheeraado inuu mid ka midihi yidhaahdo laa najidu aayat arajmi fii kitaab illah aayat arajmi kitaabka ilaahay kama helayno kuma jirto inuu yidhaahdo oo kolkaa fayadiluu bitarki fariidatin qad anzalaha allah oo dadku ay baadiyoobaan oo dhumaan shay farad ah oo xugum ahoo alla uu soo dejiyey ka tegistiisa ay ka tagaan ay ku dhumaan markaasuu yidhi farajmu fii kitaab illaahi xaqun dhagax in qofka lagu dilaahi kitaabka ilaahay waa shay xaqahoo sugan weeyaan calaa man zanaa qofka sinaysto waa goorma idaa axsana min alrijaali waannisaa hadduu nikaax soo maray oo nikaax saxiixa uu ku watiyey ayaa la yidhaahdaa rag iyo dumarka u noqdaba waana goormo marka larajin la rajminayo waxa weeyaan idaa qaamat albayinatu aw alxablu aw alictiraafu yacni idaa qaamat albayinatu aw alxabalu aw اlictiraafu ama afar markhaatiya inay qofka ku markhaati kacdo ama gabadhii uur uu ku soo baxo ama ictiraaf uu yimaado oo labadoodii midkoodba u ictiraafto zinadii uu qirto markaas unbaa la rajmin karayaa ayuu leeyahay weeyaan marka takhsiiska labaad oo aayadda la khasisay waa taas weeyaan waxaa weeye waa inuusan qofka boqolka lagu dhufanayaahi waa inuusan nikaax hore u soo marin amaa qofka nikaax soo maray waxaa weeye waxaa tusayo ma arkaysaa in la in la rajminayo ayay nusuustaasi tusaysaa weeyaan marka qofka zaaniga ahi oo zinaystaa inuu qofaa nikaax soo marin yahay oo aanan weli guursanin rag iyo dumar wuxuu doonaba ha noqdo iyo inuu nikaax soo marayo yacni muxsan uu yahay rag iyo dumarkuu doonaba ha noqdo haddii uusan nikaax soo marin boqolkaa jeedal baa lagu dhufanayaa aayaddaana tusayso nusuustana waxay ku dartaa taqriibu caamin beledka in hal sano magaaladii laga cayriyo uu yaqiino ku sinaystay in laga cayriyo oo la fogeeyo ayay maaragta nusuusta ku dartaa jumhuurtuna sidaas ayay qabaan weeyaan markii abu xaniifa laga reebo a'immadu sidaas ayay qabaan taqriibu caamin amaa abu xaniifa isagu wuxuu qabaa wuxuu leeyahay taqriibka wuxuu u noqonayaa ra'yiga ninka amiirka ah oo muslimiinta imaamka u ah ayaa loo celinayaa hadduu doono wuu xabisi hadduu doono wuu cayrin hadduu doono wuu cafini soo doono ka yeelayaa laakiin ra'yiga jumhuurta ayay nusuusta waafaqsan yacni taas weeyaan leanna xadiidkii waxaa tusayo saxiixeynka ku sugnaayo abu hurayra iyo maaragtay zayd ibn khaalid aljuhani ay wada warinayaan xadiidkii labadii ninoo reebaadiyaha ahaa ee nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markay labadoodii nebiga u yimaadeen ayaa midkood wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow inna bni kaana casiifan yacni ajiiran wuxuu leeyahay wuxuu ahaa yacni inna bni kaana casiifan calaa haada wiilkaygaan wiilkiisa iyo waxaa iska sinaystay odaga kale xaaskiisii baa iska sinaystay markaasuu wuxuu yidhi wiilkaygu ninkan buu wuxuu u ahaa yacni maaragtay ajiir oo xoolaha u ilaalinayay raaciba u ahaa qowsaarba u ahaa markaasu wuxuu yidhi fazanaa bimra'atihi ninkan xaaskiisii buu ka sinaystay markaasaa markii la ii sheegay faftadaytu cala bnii faftadaytu ibnii minhu bimi'ati shaatin wa waliida wiilkaygibaa waxaan ku soo furtay buu yidhi boqol aryaan bixiyey boqol arya ayaan dhiibay iyo gabar addoona baan dhiibay buu yidhi sidaasaa marka wiilkayga kusoo ceshtay waa waxaa dhaqanka waa inta shareecadu imaanin ka hor jaahiligaay ku dhaqmi jireen weeyaan hadda annaga dadkeenna maaragtay markii qof la yidhaha waa sinaystay xaal ha laga qaadaa laleeya xaal yacni shareecada islaamkii dhameed waa la tuuray soo ma jeeda sharci baa ilaahay ka soo dejiyey muslimiinaan nahay waa in sharcigiisii la mariyaa xaal wax la yidhahda ma jiro iyo xumayn wax la yidhaahdaa ma jirto weeyaan markaasu wuxuu yidhi boqolkaa arigaa iyo waxaan ku furtay iyo addoontaas baan ku furtay wiilkaygii markaasaan dad ahlucilmiya weydiiyey markaase waxay ii sheegeen wiilkaygana boqol jeedar in lagu dhufanayo maadaama nikaax uusan hore u soo marin hal sanana la cayrinayo magaaladii laga maaragtay laga laga cayrinayo ninkan xaaskiisana in la rajminayo ayaa la ii sheegay oo dhagax lagu dilayo ayuu yidhi markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah allah oo naftayda iyo gacantiisa ku jirtay baan ku dhaartaye kitaabka allaan idinku kala xukminaya alwaliidatu waalghanamu raddun calayk arigii iyo addoontiiba adaa laguu celiyey laga maaragtay waa lagu soo celinayaa way lagaama qaadan karo wa cala bnika jaldu mi'atin wa taqriibu caamin wiilkaagana waxaa laga rabaa boqol jeedar in lagu dhufto iyo hal sano in la cayriyo oo maaragtay meeshii laga raacdeeyo ayaa la rabaa markaasuu saxaabi ayuu amroo yidhi nebiga waqdiya unaysu waa nin min bani aslam ka mid ah qabiilkaa ka mid a ayuu yidhi kallah unaysow ila imra'ati haada fain ictarafat ninkan xaaskiisa u tag hadday ictiraafato farjumhaa rajmi buu yidhi oo dhagax ku dil wey markaasuu unays faqadaa calayha faictarafat farajamaha waa ictiraafta markuu u tegay wuuna rajmiyey weeyaan marka xadiidkaas ibnu kaiir raxmat ullah calayhi fii tafsiiri markuu ka waramayo wuxuu leeyahay fafii hada dalaalat cala taqriibi الzani maca jaldi miati ida kaana bikran lam yatasawaj waxaa daliil ay u tahay oy tusaysaa xadiidkaas wuxuu daliil u yaho tusayaa taqriibu caamin hal sano in la cayrinayo qofka zaaniga boqol jeedanna lagu dhufanayo haddii uusan horey usoo marin nikaax uusan usoo marin weya haddiise uu muxsan yahay sida aan soo sheegnay oo nikaax soo maray waa rajmi weeye xadiidkii aan aarkii maaragtay cumar bn khaaab aan ka sheegaynay ayaa maaragtay yani tusayo in maaragtay la rajminayo dhagax lagu dilayo taa ayaa tusayo weya arrintan marka xadkan yani waxaa laga yaabaa qofka inuu yidhaahdo rajmiga iyo garaaca iyo xuduud islaamka uu samaynayo tuugga gacanta laga jara iyo cuquubo adag waa inuu yidhaahdo qofka qof dila hala dila iyo waa cuquubo adag inuu yidhaahdo laakiin xaqiiqat alamri waa maslaxa ummadday maslaxad u tahay maslaxo weyn wey qofka markuu qof dilo haddii loo qisaaso allah wuxuu leey walakum fi lqisaasi xayaato inta kalea noolaanayso dilkaa yaraanaya dadka waa noolaanaya macno dari dadka lagu dili maayo taa waa qodob saariqa haddii gacanta laga gooyo xoolaha dadka dhan baa badbaadayo qofka maalkiisa u badbaadayo nin ku dhiiran karaahi ma jiro inuu xoolo dadeed dhaco wakadaalika xuduuddan oo garaaca iyo rajmiga marka la yidhaahdana waxa waay cirdigii iyo sharaftii iyo dadka nadaafaddii muslimiintu ay lahayd yaa maaragtay baa ku badbaadaysa weeyaan walidaalika waxaad og tihiin shareecada islaamku sida aan arki doonno marka qofka la leeyahay ha la garaaco oo zaaniga ama ha la rajmiyo la leeyahay waa markii afar markhaatiya oo cuduula ee iskugu timaado ee ka markhaati kacdo labadan qofood inay iska sinaysanayeen yacni waa goorma afar qof ilaa ay timaadoo iska arkaan yacni waa dad sida xayawaankii oo kale bannaanka isku dariiqa isku qabsaday oo kale wey marka dadkaasoo kale mujtamacay fasaadiyaan hadduu qofku wixiisa la dhunto qarsado asaga ilaahiisa lama dabagelayo yacni maaragtay xumaantaasi islaamku ma dabagalo ayadoo nawaafidii dhammayd aan hadaayi soo sheegnay oo zinada ku imaan lahayd oo dhan la xirxiray haddana waxa weeye qofka markii afar qof ay ku markhaati kacaan oo cuduul ah aysan masabidaynin markaa kabacdi ayaa maaragtay qofka xadka laga oofinayaa weya marka waa nadaafad waxaa weeye cirdigii iyo sharaftii ayaa badbaadayso owlaaddii iyo nasligiibaa badbaadayo oo aanan ikhtilaad iyo isdhexgal uusan imaanaynin weeyaan azaaniyatu ninkii zaaniga ahaa azaaniyatu haweentii zaaniyadda ahayd iyo wazaanii ninkii zaaniga ahaa fajliduuhumaa kula waaxidin minhumaa miata jalda waxay leeyihiin culummadu azaaniyatu marka zinada laga hadlayo haweenkaa la hormariyey azaaniyatu baa la yidhahda zaanigana waa lagu xijiyaa laakiin markii sariqada laga hadlayo tuugada ninkaa la hormariyo asaariqu wasaariqatu baa la yidhaahdaa waxay leeyihiin raggu tuugada ayagaa dumarka ka tuugo badan oo guryaha ayagaa u dhaco oo wax jabsado oo wax sariqada sameeyo oo balada ayagaa u badan zinadana dumarka ayaa u badan sababtu waxa weeyaan ayagaa waxaa jiri jiray haween albaqaaya la yidhaahdo calamo surto oo public ahoo qof walbaaba uu u tago marka maadaama zinadii ayaga ugu badan yihiin sidaasaa marka magacooda loo hormariyey bay leeyihin azaaniyatu haweentii zaaniyadda ahayd iyo wazaaniyi ninkii zaaniga ahaa fajliduuhumaa labadoodaba garaaca fajliduu garaaca kulla waaxidin mid kasta kulligii oo minhumaa labadooda ka midihi miata jalda boqol jeedal yacni ku dhufta baa la leeyahay boqol karbaasha lagu dhufto walaa takhudkum yaysan idiin qabanin bihimaa labadaas zinaysatay ra'fatun naxariis iyo turid yaysan idiin qabanin ra'fada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa alriqatu walraxmatu fi lqalbi baa la yidhaahdaa waxaa weeye waa dabacsanaan iyo naxariis oo xagga qalbiga ah ayaa la yidhaahdaa sidaa darteed culammada salafkeena ridwaan ullaahi calayhi mufasiriintoodii sida maala mujaahid iyo cikrima iyo caطaa iyo saciid ibnu jubayr ibraahim الnakhaci iyo shacbi iyo aimadaasi waxay leeyihiin laa taأkhudkum bihima ra'faة fatucaطilu اlxuduuda walaa tuqiimuuha naxariis intay idiin qabato ha yeelinina ha u naxariisanina oo markaas xuduudda ilaahay eednan fulinin oo idnan ka fulinin oo raxmad darteed qaraabanimo aqoon yani wax lamida aad uga tagto yaysan dhicin baa la leeyahay saciid ibnu musayib iyo xasan basri waxay leeyihiin laa takhudkum bihimaa ra'fatun fatukhafifu darba yacni naxariis intay idiin qabato garaaca laftiisa ha u fududaynina oo mid fudud ha ka dhiginina buuri ee xanuujiya xoogaa hala xanuujiyo sidaasaa la leeyahay marka ra'fada iyo naxariistani walaa taahudkum bihimaa ra'fatun la leeyahay waa inaysan xuduuddii aysan cadilaynin oo aanan xuduudda la dayacaynin weeyaan walaa ta'khudkum yaysan idiin qabanin bihimaa labadaasi ra'fatu naxariis fii diin illaahi fii iqaamati xuduud illaahi ow fii tanfiidi xuduud illaahi xadka alleh fulintiisa oo la fuliyaahi yaysan naxariis idinka idin qabanin sidaasaa la leeyahay in kuntum tu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir in kuntum intaa shardiyada inaan ku tacallujinno walaa ta'khudkum bihimaa ra'fatun oo la yidhaahdo yaysan idiin qabanin haddaad tihiin dad allah iyo yowm alaakhira rumaysan ama in shardiyadan iska istinaafo oo hadal cusub aan ka dhiganno in kuntum haddaa tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamaha kuwa rumaysan aad tihiin fafcalu lxuduuda walaa tucailuuha xuduudaa sameeya hana cailinina sidii laydiin amray ula imaada ayaa la leeyahay weyaan marka xuduuddaasi waxaa la rabaa dadka sida sunnada ay tilmaamayso haddii dadka dhexdooda ay tahay xataa shareecadan islaamka afar qofood hadday arkaan xataa wixii la qarin karo in la qariyo waa la rabaa sida xadiidkii abu daawuud fii sunanihi ku sugnaa tacaafu lxuduuda fii maa baynakum dhexdeenna markay tae laisku cafiyo lska maarata la asturo yaa la rabaa laakiin mar hadday xaakimka gaarto wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam famaa balaganii min xaddin faqad wajab mar hadduu anigi soo gaaro waa waajiba dib looma dhigaa lagama cafinayo marka dhexdeenna in maaragtay shubhooyin iyo yani idraw lxuduuda bishubahaat baa la yidhahdaa shubahooyin in la geliyo oo la yii laga leexleexda baa la rabaa ama hadday xaakimka u tagto waxaa la rabaa xaakimkii inuu fuliyo ayaa la doonayaa weya waliyashhad cadaabahuma aa'ifatu min almuminiin cadaabka halkan waxaa loo jeedaa waliyashhad cadaabahumaa la leeyahay cadaabkoodii ha xaadiro oo goobjoog ha noqdo daa'ifatun min almu'miniin waa xuduudda marka la fulinayo weeyaan marka xadka laga fulinayaa koox muslimiinta ka midihi waa inay meesha goobjoog ku noqdaan kooxdaasi marka yacni la leeyahay ha xaadirta meeshaasi daa'ifadaasi maxaa loo jeedaa yacni cadadkoodu waa imisa cadad ma leeyihiin mise cadad ma laha kooxda meesha ha tagta la leeyahay cadad iyo tiro may leeyihin mise ma laha cabdullahi bni cabbaas oo kale wuxuu leeyahay alrajulu famaa fowqahu yacni marka cadaabka laga fulinayo xadka laga fulinayaa hal nin iyo wixii ka sarreeyaba waa waa maarata waa kulminaysaa buu leeyahay ardaygiisa oo mujaahid ibnu jabri la yidhaahdaahi tilmiidkiisa wuxuu leeyahay rajulun ila alalf qof ilaa qof laga bilaabo ilaa kun laga gaaraa dhib male intaba waa inay way xaadiri karaan uu leeyahy laakiin imaam maalik sida cabdirasaaq fii musanafihi uu ku warinayo wuxuu leeyahay daa'ifadu waxaa loo jeedaa waa arbacatu nafarin fasaacidaa afar qof iyo ka badan maxaa yeelay shahaadada shayga ugu yar oo zinada markii lagu markhaati kacayo waa afar qof buu leeyahay marka ugu yaraan afar qof iyo wixii ka badan waa inay xaadirta buu leeyahy waliyashhad ha xaadireen daa'ifat cadaabahumaa ay waqta cadaabihimaa wey marka cadaabka xadka laga oofinayaah goobjoog ha noqdeenoo ha xaadireen meeshaasi daa'ifatun kooxo min almuminiina dadka muminiinta ka midihi goobjoog ha noqdeen wey azaaniyatu azaanii laa yankaxu ilaa zaaniyatan oo mushrika azaanii ninka zaaniga ah laa yankixu ma guursado ilaa zaaniyatan haween zaaniyada mooye aw mushrikatan haween mushrikada mooye wazaaniyatu haweenta zaaniyadda ahna laa yankixuhaa ma guursado ilaa zaanin min zaaniya mooye aw mushrikun ama mid gaala mooye wa xurima daalika arrinkaas waa la xarimay cala almu'miniina mu'miniintii baa laga xarimay dushoodii halkan lafdiga nikaaxa maxaa loo jeedaa lafdiga nikaaxa oo la leeyahay azaani laa yankixu ilaa zaaniyatan oo mushrika lafdiga nikaaxa culummada laba macno bay ku sheegaan macnaha koowaad waxa weeyaan oo culummada qaar ka mida ahlucilmiga ay ku fasiraan almuraadu biاnikaaxi hunaa waa caqdu nikaax nikaaxa yacni nin faasiq ahoo zaani ah gabar cafiifada ma guursan karo ilaa qof kaloo zaaniyad ama mushrikad mooye macnahaasi ku ku xambaaraya saasay leeyihiin qolo kale oo jamaacada ka mid ah ahlucilmiga ka mid ahna waxay leeyihiin nikaaxu ma aha caqdu ziwaaj ma aha oo gu- nikaaxii la ismeersanayay ma aha ee waxaa loo jeedaa waa alwatu aladi huwa nafsu zina waciga laftiisa jimaaca iyo isku tagga ayaa loo jeedaa bay leeyihin oo markaa macnuhu marka wuxuu noqonayaa macnaha dambe hadda ay macnihii horaan marnay macnaha dambe wuxuu noqonayaa azaanii ninka zaaniga ihi laa yankixu kama kama zinaysto ilaa zaaniyatan naag zaaniyada mooye aw mushrikatan aw mushrikatan ama naag mushrikada mooye haween mushrikada mooye cid kale kama zinaysto yacni qof ateecayo zinada ku ateecaya ma jiro ilaa zaaniyad asagoo kale ah iyo mushrikad kasii liidata mooye wazaaniyatu haweenta zaaniyadda ahna laa yankixuhaa yacni kama sinaysto oo ma jimaaco ilaa zaanin mid zaaniya mooye aw mushrikun ama mid gaala mooye labadaa labadaas ayay culummadu ku fasiraan aayaddani laakiin labada macno macnaha dambe ayaa la rajaxaa macnaha dambea raajaxa oo in la yidhaahdo azaani laa yankixu kama sinaysto ilaa zaaniyatan oo mushrika in la yidhaahdo maxaa yeele qofka zaaniga zaaniyad kale iyo mushrikad unbuu ka sinaysanaya qof cafiifada ayadaanba aqbalaynin ayadaana aqbalayn nin cafiifan asagaanba zinada yeelin waxaa kaloo rajaxayo oo xoojinayo qowlkan dambe oo in lafdi zina watiga in lagu fasiro ihi waxaa xoojinayo aayadda fii suurati albaqara ku jirto allah subxaana wa tacaala wuxuu xarimay nikaax haddii lagu fasiro muslim iyo mushrik xataa muslimka faasiq ha noqdee ma dhexmari karo ma dhexmari karo oo allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna raggiina waxaa la leeyahay walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu gabar muslimad ah nin maaragtay mushriga ma guursan karo maaragtay maxaa la yidhaha nikaax ma dhex mari karo kaafir gabar muslimada ma guursan karo marka nikaaxaas laguma fasirayo caqdi nikaax laguma fasirayo idan marka waa lafdi wadcigiibaa lagu fasiraya wey macnahaasaa loo deynaya qof muslima iyo gaal nikaax ma dhex mari karo yacni hadduu mushrigii han ujeeda ahlu kitaabka waa gooni iyo ragga laakiin haweenta muslimadda ahi laa kitaabi walaa mushrig oo waani ah midna ma dhex mari karo ma guursan karo weyaan marka lama ogola walaa tankixu mushrikaati xataa yumina ninka muslimka ahna gabar waaniyad ah ma guursan karo gabar waaniyada mushrikad ah looma ogolo inuu guursado weyaan marka aayaddan waxay tusaysaa marka macnahaas dambe ayay rajaxaysaa waa taa weyaan laakiin annaga soomaalida waad aragteen waan iska fasaaday oo dadkii gabdhaheenii inta iska tagaana gaalo iska guursanaysaa oo laleeyahay gabar hebel waxaan dadka hadda zamankan jooga wey odayaasheenni hore maaha dadka zamankan jooga waxay ku leeyihiin gabadha hebla ahayd nin gaalaha qabo nin waxaa qabo maraykana ama nin maaragtay yurubiyaana qaba ay ku leeyihiin sax maaha odayaasheenni horea naga fiicnaa waa qabaa ma dhihi jirin gabadhii hebla ahayd gaal bay ufuushaa bay dhihi jireen waa ufuushaa marka lafdigaasaana fiican in la yihahdo oo ufuushaa in la yihahdo laakiin maaha nikaax ma dhex mari karo muslim iyo gaal nikaax ma dhex mari karo wey azaani marka macnahaasaa marayna azaani ninka zaaniga ihi laa yankixu ma yani kama zinaysto oo ma jimaaco ilaa zaaniyatan haween zaaniyada mooye aw mushrikatan ama mid mushrikada oo allah u shariig yeeshay mooye wazaaniyatu wazaaniyatu haweenta zaaniyadda ahna laa yankixuhaa yani kama zinaysto ilaa zaanin mid zaaniya mooye oo muslima aw mushrikun ama mid mushrik ah wa xurima daalika ishaarada marka maxaanu celinaynaa wa xurima waa la xarimay daalika ay zina zinadaasaa la xarimay cala almu'miniina mu'miniinta waa laga xarimay marka zina waa muxaram dadka muslimiinta ay xaaraam ka tahay weeyaan والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة والذين دتكي yarmuuna ganayo almuxsanaati haweenkii yacni maaragtay muxsanaadka ahaa ee walwanaagsanaa oo cafiifaadka ahaa ganayo oo zino ku tuurayo odhanaya zaaniyad weeye uma markay zaaniyad yidhaahdaan gabadha cafiifada ahi lam ya'tuu aan la imanin biarbacati shuhadaa'a afar markhaatiya aan la imaanin markay sinaysanaysa ka markhaati kacayo aysan la imaanin dadka sidaas dadka gabdhaha cafaa'ifka ahee dhowrsan zinada ku tuuraahi fajliduuhum garaaca amaaniina siddeetan jeedal ku dhufta jaldatan min jalda yani tamaaniinkaas oo jeedal ah ku dhufta baa la leeyahy jeedal ku dhufta baa la leeyahy siddeetan jeedal ha lagu dhufto walaa taqbaluu lahum hana u aqbalinina ha ka aqbalina shahaadatan shahaado ay markhaati kac ay markhaati kacaanna ha u aqbalina baa la leeyahy wa u abadan weligii yacni weligood shahaadadood ha aqbalinin walaa taqbaluu ha aqbalinin lahum ayaga shahaadatan markhaati kac abadan weligood ha ka aqbalinina markhaatigooda mar walba marduud ha noqdo weeyaan wa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga alfaasiquuna dadka khaarijiinta can taacati illaahi ah weeyaan markii sinadii laga soo hadlay oo mujtamaca muslimka laga xarimay xuduudna loo sameeyey ba aayaddan waxay reebaysaa xataa mujtamaca muslimka dhexdiisa kelimaadka sinada la yidhaahdo in uusan mamnuuc ay tahay ciddii ku hadashana xuduud loo sameeyey waa xadka la yidhaha xadulqadaf wey qadafkana waxaa la yidhahdaa qofka oo zina lagu tuuro la yidhahdo heblo waa zaaniyad iyo hebel waa zaani lafdigaas zina waa af carabi wey laakiin soomaaliga hebel waa sharmuut iyo heblo waa sharmuuto iyo bay dhahaan magacyadaasoo kale weeyaan inaad dad ku tiraahdo waa ma waa mamnuuc wey kelimadaasoo kale lama ogola mujtamaca muslimka dhexdiisa in lagu yidhahdo haddii marka qof uu qofku yidhaahdo heblo way zinaysatay oo waa zaaniyad qof cafiifahoo dhowrsan waxaa la leeyahay afar markhaatiya la imow oo arkayey markii ay sinaysanayso gabadhani afar markhaatiya kaa la imow baa la leeyahay hadduu la yimaado oo afar markhaatiya ou keeno saaxadiisa wuu bari yeelay hadduu la imaan waayo waa nin qaadifa wey qofka qaadifoo noqonaya haweentuna waa la mid sidoo kale hadday ninka zino ku tilmaamto waa la mid wey qofkaa qaadifoo noqonaya mid dadkii zino ku tuuray buu noqonaya xadkiisu marka waa in siddeetan jeedal lagu dhuftaa ayuu xadkiisu noqonaya weyaan afar markhaati hadduu keeni waayo waxaa lagu dhufanayaa siddeetankaa jeedal baa lagu dhufanaya weyaan allah sidaasuu subxaana wa tacaala leeyahy waaladiina kuwii yarmuuna ganayo almuxsanaati haweenka cafaa'ifka ah muxsanaadka halkaa waxaa loo jeedaa bimacna alcafaa'if wey kuwii dhowrsanaa wey gabdhihii zinada ka dhowrsanaayo aan sinaysanaynin kuwa ku tuuro zino ku tuuraay uma markay ku tuuraan dabadeedna lam ya'tuu aan la imanin biarbacati shuhadaa'a markhaatiyaal afara aan la imanin fajliduuhum garaaca oo jeedal amaaniina siddeetan jeedal ku dhufta amaaniina jalda yacni siddeetan jeedal ah ku dhufta buu rabbi leeyahy marka fajliduuhum amaaniinada waa mafcuul kale weeye jaldatan tana tamiisnima ku nasbinaynaa wey walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada walaa taqbaluu ha aqbalina lahum ayaga ha u aqbalina shahaadatan shahaado markhaati kac abadan weligood ha u kicinina baa laleeyahy wa ulaa'ika kuwaasna hum ulfaasiquuna waa dad daacada ilaahay ka baxay wey aayaddan marka qofka oo qaadifka ah oo aanan afar markhaatiya la imaanin saddex xugum ayaa ay dul saartay xugumka koowaad waa maxay siddeetan jeedal in lagu dhufto ilaa markhaati buu keeni waaye qofka uu sharaftiisii meel uga dhacay in darteed loo ciqaabo midda labaad shahaadadiisa markhaati kiciisa inaan marna la aqbalin oo la radiyo midda saddexaad inuu faasiq yahay uusan dadka cuduusha ah caadiliinta uusan ka mid ahayn allah iyo dadka agtoodaba inuu faasiq ka yahay saddexdaa xugum ayay aayaddani maaragtay ay yani ka hadasha ay siisay weeyaan ila aladiina taabuu min bacdi dalika wa aslaxuu istinahaana la daba dhigay marka ila aladiina kuwii mooyee oo qaadifiinta ahaa kuwii wax qadfay taabuu soo noqday oo toobo keenay min bacdi dalika ay min bacdi dalika alqadfi qadafkaas markii ay la yimaadeen dabadeed kuwaa soo laabtay oo ka toobo keenay oo bimacnaa ictiraafay inay been sheegayeen beentood inay ahayd dadkii qirtay mooye toobo keenay mooye wa aslaxuu marka haddana camalkoodii hagaajiyey wixii ay halleeyeen bay hagaajiyeen oo yidhaahdeen gabadhaas waanu ku been abuurannay wax ka jirana ma laha oo toobo keeno kuwaas mooye maxaa yeele dadkaasi fa ina allaha alleh waa taa'ibiin way toobo keeneene afuurun alle u dhaafid badan wey raxiimun haddana naxariisasho badano aqbalidda toobada uu ka aqbalo mid ugu naxariisasho badan weeyaan istinahan marka aayadda ku jiro oo ila ladiina aamanuuda la yidhi camilu saalixaati la yidhi yacnii xaggeebuu u laabanaya xaggeebuu u laabanaya yacni xaggee loo celinaya ma aayadda qaybteeda dambe oo ulaa'ika humul faasiquunada keliya miya mise labadaba wuu wada noqon karaa oo ah walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun labadaba loo wada celinaya culammadu marka way isku khilaafaan masaladaasi masaladaas way isku khilaafaan waxay qaarkood leeyihiin a'immada qaar waxay leeyihiin sida imaamu shaafici maaragtay imaamu maalik imaamu axmed ibni xambal a'immadaas waxay ku tagaan marba haddii uu toobo keeno shahaadadiisa waa la aqbalayaa oo aayadda labada qayboodoo dambaa loo celinaya shahaadadiisana waa la aqbali fisqigiina waa ka kor noqonaya saasay leeyihiin fisqigiina waa ka kor noqonaya waxayna arrintaasi dadka caddeeyey ka mid ah a'immada ka sokow saciid ibnu musayib oo sayid taabiciin ah iyo jamaaca min asalaf oo culammadii salafka ka mid ah ayay arrintaasi ku tageen waxay leeyihiin qofkaasi marba hadduu towbo keeno fisqigiina waa ka kor noqonaya oo faasiq ma noqonayo shahaadadiisana waa la aqbalayaa bay leeyihiin maxaa yeelay atowbatu tajubu maa qablahaa laakiin xadkii marna ma dhacay xadkii uu ku been abuurtay siddeetanka jeedar waa lagu dhufanaya marna ma dhacayo weya abu xaniifa isagu wuxuu leeyahay istinaha waxaa loo celinayaa jumlada dambe oo ulaa'ika humulfaasiquuna keliya ayaa loo celinayaa oo waxa weeye fa yarfacu canhu lfisqu fisqiga unbaa ka kor noqonayo yacni maaragtay faasiq lama oranayo laakiin wuxuu leeyahay wayabqaa marduudu shahaadata abadan weligii shahaadadiisa la aqbali maayo buu leeyahy macnahaasuu leeyahay wey arrintaas oo abu xaniife oo ku tegeyna a'imo kale ayaa ku tegey oo salafkeenni ka mid ah sida qaadi shurayx oo kale ibraahiim annakhaci saciid ibnu jubayr makxuul cabdiraxmaan ibn yaziid ibni jaabirin a'imadaasoo dhanna waa ay ku tageen weeyaan calaa kulli xaalin yacni waxa weeye mas'alada waa la isku khilaafaa laakiin sida ay jumhuurta ahlucilmiga u badan yihiin waxaa weeye in shahaadadiisana la aqbalayo fisqigana uu ka kor noqonayo weeyaan ila aladiina kuwii mooye taabuu noqday min bacdi daalika qadafkaas ay qofka muslimka ahe oo cafiifka ahee dhowrsan ama gabadha cafiifadda ay qadfeen dabadeed ka toobo keenay oo toobadoodii maxay noqonaysaa waa inay qirtaan inay been sheegayeen oo yidhaahdeen gabadha waa ku been abuurtay ninkaas waa ku been abuurtay inuu yidhaahdo wa aslaxuu camalkoodiina hagaajiyo fa ina allaha alle hafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye raxiimun haddana u naxariisto oo toobadiina uu ka aqbalo ugu naxariisasho badan weeyaan hada wabilahi towfiiq sala allah wslam calaa nabiyina maxamed wali ali sahbi slm